إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhornimo idaacadda islaamiga al furqaan ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay howlgalle kala duwan waxay ka furiyeen magaalada muqdisho qaar kamid a dadka soomaaliyeed ee dibadbax ka dhiga magaalada minneabolis ee dalka mareykanka kuwa oo kasoo horjeeda dil dhowaan halkaa loogu geystay wiil soomaali ah mid kalena lagu dhaawacay waxaa sii korartay tirada qoysaska soomaalida ah ee caruurtooda looga qaadanayo dalka sweden la taliyo hore ee amniga ee madaxweynaha dowladda federaalk ayaa sheegay in dib u dhac dhanka amniga uu yimid intii farmaajo xilka uu hayay wilaayada jubbooyinka ayaa dowladdiin ah waxay u qabatay qaar ka mid ah qudaadda wilaayada intaa waa qodobadii warku waaweyn dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay howlgallo kala duwan waxay ka fuliyeen magaalada muqdisho weerar ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ka fuliyeen xaafadda gubta ee degmada daynil waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ah askariga ayaa waxaa lagu magacaabi jiray saalax jareer ciidamada dowladda federaalk ayaa goobta waxay ka qaateen meydka saaxiibkooda geesta kale ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin xalay waxa ay laba qarax la beegsadeen fariisimo ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin xaafadda macalinuur ee degmada hodan qaraxyadaas ayaa waxaa laga maqlayay degmada iyo inta badan magaalada muqdisho wixii khasaare ee qaraxyada ka dhashay faahfaahinteedii kama aynaan helin duleedka magaalada muqdishona waxaa laba qarax lagula beegsaday ciidamo ka tirsan isla dowladda federaalka waxay ku sugnaayeen goob ku taalla deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim dadka deegaanka ayaa mar qura ka war helay dhawaaqa qaraxyada qaar kamid a dadka soomaaliyeed ee dibadbax waxay ka dhigeen magaalada minneabolis ee dalka mareykanka kuwa oo kasoo horjeeday dil dhowaan halkaa loogu geystay wiil soomaali ah mid kalena lagu dhaawacay mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya dibadbaxan oo ahaa mid ay dhigayeen soomaalida ku nool magaalada minneabolis ee dalka mareykanka ayaa ahaa mid looga soo horjeeday dil dhowaan loo geystay wiil soomaaliyeed mid kalena lagu dhaawacay ugu horeyn mid ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa ka waramaya qaabka uu u dhacay dilka loo geystay wiilka soomaaliyeed inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun maxamuud maalintii labaatan iyo toddobadii bishii february maalin oo magaranaysa sunday ayaa maxamuud la dilay waxaana dilay dad ka gardaran oo waddada iska socday oo niman maaragtay waddada socda ayaa ku soo leexday su-aalay weydiiyeen waxbay weydiiyeen wixii waa uga jawaabeen oo waxay dheen ma hayno waxaas lacag ma haysaan drugs ma haysaan waxaas ma haysaan bay dheheen ayagana waxay dhehen ma hayno kadibna xabad unbay ku bilaabeen marka ninna waa la dhaawacay oo weli waa nool yahay ninna waa dhintay oo maxamuud weeyaan dadka soomaaliyeed ee banaanbaxaya ayaa dalbaday cadaalad iyagoo sheegay inaysan ogolaan doonin in maalin weliba wiil soomaaliyeed la dilo haddana aanan waxba laga qaban ciddii dilka geysatay ninka wiil fiican buu ahaa oo waxbartay hadda shaqa diyaaro ahaa kullaad wada oo nin aad waxyaalaha laga shegsaya ma ahayn waxaan u baahannahay wiilkeygii si xun buu ku dhintay waa baxay cadaalad baan u baahannahay in cadaalad helo oo qofkii dilay isdhex garada ku dilay in la helo oo dowladdu ay noo soo qabato oo ay hor keento oo la dhaho ninkii wiilka dirawaanka ayaan u baahannahay oo ay haddii ninkii nalagu soo dhigo oon helo oo la xukumo waan samraynaa laakiin maalin walba in wiil soomaaliyeed la dilo oo
ilaa iyo hadda ma jirto wax tallaabo ah oo ay dowladda maraykanku qaaday oo la xiriira arrintan ehelka iyo saaxiibada wiilasha la dilay iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee maraykanka jooga ayaan arrintan la walaacsan dad badan oo soomaaliyeed ayaa horay sidan oo kale gudaha dalkaas loogu dilay mana jirto cid wax ka qabatay waxaa sii korartay tiradada qoysaska soomaalida ah ee caruurtooda looga qaadanayo dalka sweden maxamed mudday axmed ayaa warkan inoo haya
waddamada dhaca qaaradda yurub waxaa ku soo badanaya qoysaska muslimiinta ah ee ay gaaladu ka qaadanayaan caruurtooda waxaana lagu soo waramayaa in ay korortay tirada qoysaska soomaalida ah ee caruurtooda looga qaadanayo dalka sweden sida lagu sheegay warbixinno cusub oo soo baxay waxaa sanad kasta hay-ad lagu sheegay in ay caruurta ku hayso caruurta waalidiintooda laga soo qaatay ay ugu yaraan kun caruur ah si qasab ah uga qaadatay ubadkooda daraasad bishii sebtembar ee sanadkii labada kun iyo kowda kaa lagu sameeyey dalka sweden ayaa lagu sheegay in waalidiinta qasabka looga qaato ubadkooda ay u badan yihiin dadka qaxootiga u jooga dalkaas walow ay jiraan qoysas yar oo u dhashay dalalkaasi kuwaas oo martigeliya dhibaatooyinkan dadka soomaalida ah ee ku nool gudaha sweden ayaa ka mid ah kuwa ugu badan ee wajahaya caqabadahan iyada oona waalidiin badan oo soomaali ah la kala geeyey iyaga iyo ubadkooda marar badan waxaa baraha bulshada ka soo muuqday waalidiin soomaali ah oo ubadkooda looga qaatay dalka sweden kuwaas oo ay murugo fara badani ka muuqato falalkan guracan ee ay shaqada ka dhigteen dowladaha reer yurub ayay reer galbeedku u noqonayeen in waalidiinta falalkan guracan ee ay shaqada ka dhigteen dowladaha reer yurub ayay reer galbeedku u aaneynayeen in waalidiintu ay caruurta u geystaan jirdil iyo dayacaad ay ku samaynayeen caruurtooda
la khaliyihii hore ee amniga ee madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa sheegay in hoosu dhac dhanka amniga uu yimaday intii farmaajo xilka hayay xuseen macalin oo farmaajo qudhiisa mar la taliyo u ahaa ayaa sheegay in hoosudhac weyn la dareemayay muddada shanta sano iyo dheeraadka ee farmaajo xilka uu hayay wuxuu sheegay laba kun lix iyo tobankii meesha amnigu joogay iminka inuu aada uga hooseeyo meeshaasaan marka rabay inaan clarification ka bixiyo amniga guud marka oo dalka xaaladii lagu jiray laba kun iyo lix iyo tobankii xaalad ka liidata ayaan hadda joognaa dabcan dowladda imaan doonta ayaa laga filayaa uun meeshii lix iyo tobankii la joogay in laga soo bilaabo sidii dalkii iyo ciidamadii iyo amniga intaba qaab heshiis lagu yahay farmaajo ayaa waxa uu tababartay ciidamo kala duwan oo gaar ah kuwa oo badankood loo qaado dalka turkiga wuxuu tilmaamay markii gudaha dalka la keeno in ciidamadaasi sida maleeshiyada ay u dhaqmayaan islamarkaana dana qaas ah uun lagu fushado
sawirka amniga qaranka sawirkan ka bixinayo waxay tahay misleadingka lagu samaynayo wiili dhallinyaraah oo intii turki dhowr bilood loo qaaday asagoo qurux badan oo qabowgii iyo cuntadii turkiga ah ee ka muuqatay jirkiisa sawiro laga qaado markuu shan sano sanad ama lix bilood uu magaalada joogana uu sidii maleeshiya u dhaqmaayo dana shakhsiyaadna ka shaqaynayo waxaas ciidandhis lama yidhaahdo ciidandhisku waxay tahay baahi loo baahan yahay waa inuu fulinayo hadduusan fulinaynin haddee dhib ayuu soo zaa'idinayaa dood badan ayaa waxay ka taagan tahay arrinta dhismaha ciidamada dowladda federaalka waxaana farmaajo ciidamada uu samaystay uu ku weeraraa siyaasiyiinta asiga kasoo horjeeda wilaayadii jubbooyinka ayaa dowladdiina ah waxay usoo gebagabaysay qaar ka mid a qudaadda wilaayada maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dowro diini ah usoo gebagabaysay qudaadda degmooyinka wilaayada duruus iyo talooyin muhiim ah ayaa lagu qaatay dowrada qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka iyo waaliga wilaayada jubbooyinka ayaa ka soo qayb galay gebagabada dowrada sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey sheekh mukhtaar abuu muslim iyo sheekh cumar xayaakallah oo munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay qudaadda wa an taxkumuu bilcadli waa shayga ugu horeeya ikhlaaskana dee asaga meesha waa ku jiraa oo dee qofka in ikhlaas uu la yimaado qudaaddana sida nabigeena uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa uun saddex un bay u qaybsamayaan laba ahlu naar bay noqdeen mid baa ahlu janno ka ah xadiidkii burayda si uu tilmaamahay alqudaatu halaath waaxid fi ljanna wa ithnaan fi nnaar qudaadda cadaaladda ay sameeyeen geeska sharqi afriqiya fii qutrina haada soomaaliya ay ka sameeyeen adduun new yorka looga sheekaysanaya gaalada bantigonkan ay uga sheekaysanayaan muslin gaalaa ka sheekaysanaya allahu akbar ilaa iyo wax looga yimi meel kasta ikhwaani marka waxaan u baahannahay kartida maanta idinka muuqata iyo xayawada idinka muuqata iyo juhdigan maanta la idin geliyey ardulwaaqica inaan keenno waxeennu cadaaladu noqdo walaaladeen waxay go'aansadeen raggii camalkan soo aasaasay tuulo kastoo maanta la qabtay kitaabka ilahi in lagu dhaqo jalla jalaalu maanta allaan raalligelina berina allaan u dhaafaynaa jalla jalaalu idan ikhwaani taasaa hadaf inoo ah sheekh maxamed abu cabdallah waaliga jubbooyinka oo kelimad ka jeediyey munaasabadda ayaa ku dheeraaday shaqada ay hayaan khudaadda wadiifatu alambiyaa buu ka mid yahay qadahu khulafada saasoo kale shaqooyinkoodii buu ka mid yahay culummada shaqadii ay qaban jireen buu ka mid yahay khudaadda mar hore iyo mar dambeba shaqooyinka ay qaban jireen ayaad haysaan maanta waa shaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo waa shaqo aad iyo aad u ajar badan oo qofka hadduu asiibo maxaa la yidhi falahu ajraan haddii waxa weeyaan isagoo dadaalaya ay wax ka dhacaanna hal ajar buu leeyahay haddii laakiin jawr iyo dulmi uu xukumona haddii ciqaab adag buu leeyahay waaliga ayaa sheegay dowladda in lagu qaatay duruus ay ka mid tahay sifaadka qaadiga aadaabta iyo waajibaadka laga rabo waxaa la isku akhriyey sifaadka qaadiga uu leeyahay waa la isku akhriyey aadaabta qaadiga laga rabo waa la isku akhriyey qaadiga waxyaabaha laga rabo waajibaadkiisa waa la isku akhriyey xuquuqda iyo waxa uu leeyahay waa laga warramay maxaa yeeley ragga jihaadaya ee shahaadada maalin walba ee lafaha duulaya oo dhiigooda afar iyo labaatanka saca bixinaya oo ribaadka ku jira waxa ay u dhimanayaan waxa ay waxa weeye naftooda ilaahay uga gadanayaan waxa ay waxa weeyaan duurka iyo socodka iyo xabadda iyo wa madaaficda ay waxa weeyaan shafka ugu dhigayaan oo naftooda ay waxa weye ilaahay uga gadanayaan wallaahi waxa weeyaan waa inay dadka cadaalad ay helaan waa inay maxkamadaha ay furnaadaan si kastaba ha ahaatee dadka soomaaliyeed oo kalsooni ku qaba cadaaladda mujaahidiinta al-shabaab ayaa u soo xukun doonta qadaha mujaahidiinta warkii hor egeysaal idinkala socoteen idaacadda islaamigaha alfurqaan duhurnimadan waa inageynta